wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aannu ku eegayno sannad kadib doorashadii madaxtooyada ee somalilan maxaa qabsoomay maxaa qabyoobay maxay tabanayaan shacbigu maxayse ku bogaadinayaan xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi barnaamijka faaqidaadda ayaynu arrimahaasi ku lafaguri doonaa marka hore si aynu dhegaysanno warbixin kooban oo arrimahaasi inoo soo koobaysa waxaa inoo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac saddex iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii guud ahaan deegaanada somalilan ay dadweynuhu dareereen goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanayay in ka badan kun iyo lix boqol oo goob codbixineed kuwaasoo loogu diyaariyey agabka codbixinta iyo weliba howlwadeenadii ka shaqaynayay waxaana maalmo kadib ay guddida doorashadu shaaciyeen in codkii ugu badnaa ay heleen islamarkaana ay guushu raacdeen labadii musharax ee ka tartamayay xisbiga kulmiye intii ololaha lagu guda jiray ayaa xisbi kastaaba uu taageerayaashiisa u sheegayay ballanqaadyo kala duwan haddaba sanad kadib xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne biixi maxaa uu hirgalay waa kan maxamed cali bile oo ah agaasimaha madaxtooyada somalilan xagga waxbarashada kolley tallaabooyin muhiima la qaadayo macalimiin kun ku dhow ilaa sagaal boqol iyo afar iyo konton macalin oo markii hore aan macalimiin ahayn laakiin mutadawacnimoon ku shaqaynayey ayaa shaqaalo rasmiya laga dhigay oo ugu yaraan kun iskuul ama kun dugsi oo dalka ka jira ka howlgelaysa jaamacadda hargeysa shaybaad ayaa loo dhisayaa weyn wax soo saarka gaar ahaan beeraha ayaa iyada laftirkeedu ahayd qeyb weyn oo ay dawladda ku dadaashay ilaa in ka badan laba kun oo hegtar oo dhul ah ayaa la beeray hase yeeshee barkhad jaamac batuun oo ah xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa isagu dhankiisa qaba in qodobadaasi ay yihiin faan egfaanka iyo waxqabadku waxay yihiin waxyaabaha asaasiga nolosha u ah haddii caafimaadkii la eego hal cusbitaal oo wasiir uu xadhig ka jaray ma jiro m c h ku soo kordhay gobollo bariyo kuwo galbeed ma jiro waddadaa sheegaysa oo mas-uul waddo xadhig ka jara ma jiro beeraha sheegaysaa productive iyo wax soo saar muuqda oo inta lasoo qasaacadeeyey wixii beeraha ka soo baxay oo la arkay iyaduna ma jirto haweenka oo si weyn uga dhex muuqda xilliga doorashada gaar ahaana marka lagu guda jiro ololaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinta lagu arkayay iyaga oo ka doodaya islamarkaana ka hadlaya ka qaybgalkooda siyaasadda sucaad carmiye odowa waxa ay ka mid tahay madalla u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haween somalilan ee siyaasadda wallaahi haddaanu anagu haweenka somalilan nahay waxaan u aragnaa niyad jab weyn inay nagaga dhacday xaggaasi madaxweynuhu wax allaaliyo wixii uu magacaabay marka percentage la eego waxaan nahay wax aada iyo aada yar oo aan dee xitaa laba sheegi karin golihiisa wasiirada oo muxuu ahaayey afartan kor u dhaafay saddex dumaraa ku jira maalin walba wuxuu soo saaraa liisas ay markii ugu dambeysay ahayd sagaal iyo toban nin oo uu magacaabay hay-ado kala kala wada duwan agaasimayaal oo dhan iminka ayaan dhaweytoolo adigu laba saddex cisho ka hor buu gabadh agaasimo guud u magacaabay waxaanu aaminsannahay in uu madaxweynuhu aanu daransanayn hawsha iyo dadaalka iyo halgan hase yeeshee agaasimo bile ayaa ku dooday in dowladdu ay dadaal badan ugu jirto islamarkaana ay xukuumadda ka mid yihiin hablo aada u firfircoon dowladdu dadaal badan bay ugu jirtaa taasi xukuumadda waxaa ku jira hablo aada u firfircoon oo ay wasiirra ka mid yihiin oo ay wasiirra ku-xigeen ka mid yihiin oo ay agaasimayaal ka mid yihiin oo qayb wanaagsan ka qaatay haddaad eegto wareegtadii ugu dambeysay madaxweynaha ee soo baxdee lagu magacaabay xilalka waxaa ku jira laba habloodoo miisaanle oo la magacaabay laakiinse xataa inta ka maqanna hablaha maanta ka maqanna waa wax conscious laga yahay oo dawladdu ay ka war hayso doctor mustafe cabdilaahi kaytane oo ah aqooyahan ka faallooda arrimaha geeska gaar ahaana siyaasadda somalilan ayaa isagu dhankiisa sheegay in rajooyin badan la sugayey ay wax ka dhaqaaqeen halka qaarna weli la sugayo waxaad moodaysaa in dhinacna rajooyin badan oo ay markii muujinaysay inay wax ka dhaqaajisay dhinacna waxyaabo fara badan oo markii hiigu ahaa aad moodo weli in la sugayo ololihii doorashada ee xukuumadda haatan joogta ay ku soo baxday oo muddo bila socday islamarkaana ay xisbiyadu si kaltana midba uu cududiisa usoo bandhigayey ayaa la tilmaamaa in ololahaasi uu ahaa mid xamaasadiisa watay islamarkaana bulshada kaga tegay xanaf ilaa hadda raadkeedii sii taagan tahay haddaba maxaa laga filan karaa afarta sanno ee u hadhay xukuumaddan gaar ahaana marka laga qiyaas qaato waxyaabaha u taabagalay sanadkan waa kan mar kale agaasimaha madaxtooyada somalilan maxamed cali bile wax kastoo la dhisaya sidaasku kasoo bilaabma afarta sannadoda soo socda waxa aan filaynaa in arrimaha dawlad wanaagga ee sayska loo dhigay in haddaba horumarkii dhabta ahaa ee ahaa shaqo abuurista oo ahaa dhaqaalo korukicista ee ahaa in maalgashi laga helo dibadaha ee ahaa in furfurnaan iyo xiriir iyo ganacsi lala yeesho dawladaha jaarka iyo adduunkaba in arrimihii rasmigaa bilaabmayaan maadaama sayskii dawlad wanaagga oo iminka uun faraha laga qaaday hase yeeshee xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani barkhad jaamac batuun ayaa dhankiisa qaba in sanad kadib marka la eego aanay wax rajo ah muuqan qaranka quruxdiisa iyo badbaadadiisa iyo qiimihiisa somaliland oo dhan ba utahay dan u tahay laakiin hogaamintu hadda sida u socoto rajo badani ma muuqato ilahayna lagama rajo dhigo ilahayna waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa isaga garansiiyo iyo tiimkaa la shaqaynaya doctor mustafe cabdilaahi kaydsan oo isna dhankiisa wax ka weydiiye waxaa la filan karo ayaa xusay in wax wanaagsan la filan karo islamarkaana ku xidhay shardi ah haddii xukuumaddu ay wax ka barato sanadkaasi waxaan isleeyahay wax badan oo wanaagsan baa la filan karaa haddii xukuumaddu ay wax sanadkii imika wax ka barato sanadkii dib u qiimayso oo ay dib u fadhiisato oo ay tidhaahdo maxaa hor u socday maxaa qabi ah maxaan bilaabin aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdixakiin shirwac aynu gudagalno barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxaanu sidoo kale rajaynaynaa inuu nagu soo biiro maxamuud warsame jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada somalilan oo cilad xagga farsamada telefoonka daraaddeed aanaan weli haynin waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan maxamuud jaamac warfaa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye maxamuud kusoo dhowow barnaamijka sahra horta waan salaamayaa bahdiina qoyska iyo saaxiibadeeda xuseen iyo naasirba waan salaamayaa doorashadii kadib waxaa dhalatay xukuumad xisbiga kulmiye uu dheliyey guusheeda xukuumaddu ballanqaadyo badan oo ay dadka u samaysay oo ahaa inay haddii doorashada ay hesho ay qaban doonto howlaha ayay ku tallaabsatay for example waxaa jiray toddoba tiir oo ay ummadda u ballanqaaday oo kamid ahaa barnaamijkeedii siyaasadeeday ku hawlgelaysay uu ku hawlgelayay xisbigu oo arrimaha bulshada kamid a dhaqaalaha kamid a siyaasadda arrimaha dibadda kamid amniga iyo nabadgelyada kamida garsoorka kamid iyo cadaaladda waxaa kamid a horumarinta iyo maaraynta iyo maamulka wanaagga kamida dagaameynta iyo isbedelka cimilada aan idhaahday ayaa kamid a marka barnaamijkaa ay uu ku hawlgalay xisbiga kulmiye ee uu codka dadka kaga helay ayay dawladda maanta jirtaana ku bilowday for example haddaan kasoo qaato arrimaha bulshada oo kale waxa aan kasoo qaado waxbarashada oo kale waxay dawladdu markii u horreysay samaysay in ardayda dugsiyada hoose dhexe ay u samayso buugaag daabacan oo waad garan karaysaa dugsiyada hoose dhexe kama yara ilaa saddex boqol oo kun oo arday kama yara oo bilaash lagu siinayo waxay ahayd markii u horreysay ayay dawladdu kun iyo boqol macalin ay shaqaalo rasmiya ka dhigtay marka arrimii bulshada iyo hawlo kale oo badan oo sida caafimaadka oo kale ah waan gartay haddii elabankuuran yahay biyaha oo kale oo arkaysa hargeysa caasimadii biyogelintii si wanaagsan bay u socotaa waynu usoo noqon barnaamijkii ko walba meel baa ay taagan tahay anaguna xiisbahaa waan kula soconnaa waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud waan kugu soo noqon doonaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucid maxay adiga kula tahay sanadkaa doorashadii kadib maxaa iska bedelay somalilan waxaan oo aragnaa horta dee walaalkey wuxuu ka hadlay guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inay qabteen arrimihii bulshada oo tacliintii oo kale usoo qaaday haddaan intiisa aan ka jawaabo horta marka uhoreysa somaliland maanta halka ay waxbarashada marayso maalin horta ay ka liidataay ma jirto waad ogtihiinoo waxbarashadeena somaliland maanta waxa weeye bareefadada iyo iskuullada bareefadka xoog badan xataa madaxda dawladda kuwa bareefadka caruuradooda caruurtooda geysata waxa weye wasaaraddeenu waxa uqaybsan tahay wasaaradda waxbarashada iyo qeybta tacliinta sare waxaad ogtihiin tacliintii sarena jaamacaduhu siday u tira bateen qaar badan xaaladooda laga dayrinayo waxaa jirtay commission tacliin sare oo xukuumadda kulmiye hore ay dhistay kuwana ay dhiseen waad ogtihiin in commissionkii tacliinta sare maanta ay noqotay goob aan loo eegin ayaa tacliintii sare u hela ay noqoto goob uu madaxweynuhu ku naasnuujiyo kolba qofka uu xilka ka qaado oo de isku jaandhayntii maalintii daweyte wasiirra uu xilka ka qaaday ayuu geeyey tacliinta sare isagoon u helo eegin laakiinse si aynaa saaxiibadaa kaaga tegin ayuu halkaasi u geeyey marka waxaa muuqata dee in goobtii tacliintu ay noqotay goob siyaasiya oo dan lagu naasnuujiyo isla mar ahaantiina ay xil kusii sugaan marka anagu lama qabno in tacliinta ay wax ka qabteen waad mahadsantahay cabdinaasir waxaan u gudbayaa xuseen axmed cadiid xuseen haya aragtidaada sanadkaa hadda waxaan leeyahay dhibaatooyinkii taagnaa markii xukuumaddanay timid ee musuq maasuq lahaa ee sicir barar lahaa ee ku dhaqan la-aanta sharciga lahaa ee nabadgelyo darrada lahaa ee kala fogaanshaha bulshada lahaa ee siyaasadii arrimaha dabadoo lagu khasaaray oo lagu feelgaroobay lahayd wax allo waxaasi qodobadaasi wax ka qabashadeedii dee dee way fogay sicirbararka maanta halku maraya waa ognahay maxaan ku idhaahdaa musuq maasaqi sidii uu berigii hore ee de kulmiya uu meesha u joogay maantana waa kulmiya u sida cabdinaasir sheegay kulmiyuubaa kulmiya bedelay musuq maasiqii lagu wareejiyey maxaan ku idhaha halbowlayaashii dhaqaalaha ee dalka ee deked lahaa ee airport lahaa ilaa maanta heshiiskeedii lama hayo ilaa maanta wixii naynoogu ballan qaaday hay-adda aynu ku wareejinay maamulkeeda oo lacagteedna kasoo baxda halkaa dekedeedii lacagta ka soo baxda bayli xawiilata mooyaane wax maalgashiyahoo la geliyo oo lagu soo kordhiyo ilaa maanta lama hayo ma lama hayo maxaan ku laha barbar corridorkii la ballan qaadi jiray lama hayo dekeda ballaarinteedii lama hayo maxaan ku dhaha airbor cusubaa la dhisaya wax la wixii ummadda lagu maaweelinayay lama hayo sidii heshiiskii heshiiska xeerkii loo raaci lahaa ee maxaan ku dhaha xeerka maalgashiga loo tiray ee ashkhaas loogu dul dhisay oo hebel baa awood ahaya maanta la gal ahayd ee xaqalqalinka looga qaatay ee maxaan ku idhaha guddoomiye xisbiga kulmiyana kolel ku tegi jira ee loo tusayay inuu yahay successorka hadhowto heshiiska sii wadaya arrintu dee waa halkii un baa madmadigu taagan yahay heshiis caddan lama hayo taasi waa taa sicir bararka milyan iyo dheeraad buu marayaa wax ka kordha mooyaane wax ka soo dhaca lama hayo waan gartay aad baad mahadsan tahay xuseen aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan imanayaa maxamuud jaamac warfaa maxamuud waad aragtaa ma wad dhegeysanaysay dooda labada mas-uuliya kale marka maxaad kaga jawaabaysaa eedahaasi
doodaha iyo eedaha waa doodo iyo eed waa eedahaas horta saliya raadsoona ma laha for example xuseen wuxuu ka hadlay iyo naasirba waxay ka hadleen waxbarashada waxbarashada u anigan kuu sheegay waa markii u horreysay ee kun iyo dheeraad macalin rasmi loo shaqaaleeyey waa markii uhoreysay buugaagta saddex boqol oo kun oo arday loo daabacay waxbarashadu iyadu waxay maraysaa broceskeedii maraysaa muddo sanadada waad garanaysaa sahraay waxaa lagu qaban karo iyo hawsha baaxadda ay leedahay waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan imanayaa cabdinaasir cabdinaasir waxaad tilmaantay waxbarashada marka la eego somalilan intii ay soo jirtay weli may dhicin in ardayda buugaagta iyo qalimaanta ay wax ku dhiganayaan dawladdu kafaalo qaado marka miyaana idiin muuqan inay tahay horumar ama dhiirigelin ardayda lagu dhiirigelinayay inay dadkii danyarta ahaa carruurtoodii iskuulka usoo diri karaan xukuumaddan iyo tii ka horreysayba inay war sare oo caalamiya gaadhsiiso waxbarashada buug iyo qalin baanu ka bixinay maanta somaliland xukuumadda jirta inay lasoo fadhiisato maaha intaa iyo in ka badan baa waajibka dawladnimo iyo uu saarani uu yahay lakin waxaan walaal kuu sheegayaa marka u horeysaba in xukuumaddan maanta joogta ee kulmiye abid xukuumad waxa weeye maalintii madaxweynuhu golihiisa wasiirada uu dhisay ummadoo dhan sas baa ku dhacay marka waxa weye maantana meesha ay wax ka sida yihiin madaxweynuhu waa shaksi laakiin garbaha uu ku duulaayay waa kaa baniidkiisa ama golihiisa fulinta ee wasiirada golihii wasiiradan meesha jirin golaha wasiiraduna waxay madaxweynaha wax ku kordhiyaan way wax qabtaan maanta wasiir wax qabanayaaba horta ma jirto wasiir kasta wasaaraddiisu fadhiya wuxuu kuleeyahay intaasaa laga cayimay decision ma gaari karo waxaad moodaa nidaam inagu cusub oo waxa weye dictatornimo iyo inuu waddanka yimiday oo wasiirka la magacaabay de inuu wasaaraddiisa u madax banaanaad ahay madaxweynahana ribood gareeyo wixii ka xoog weynaadana madaxweynaha u sheego war haddii makiinad yar maanta wasiir soo iibinaya madaxtooyada ilaa laga soo fasaxo ma jirto dalkii siduu u dhaqaaqaya wasiirra cabsanaya oo habranaya oo madaxweynihii ka cabsanaya ayaa maanta yimiday madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaanu kula talinaynaa waktiga kuwa hadhay afarta sane ee kuwa hadhay inaanu labada xisbi ka qayb qaataan inaan kala talino halkaa ciddaa gee halkaa ciddaasa ku haboon marka madaxweynuhu waxa inuu ka qayb geliyo xisbiyada weeye maxaa keenaa laakiin iminka waxay noqotay inuu wasiirkii information kasoo qaadi kari waayo bulshadii uu ku xidhnaa oo uu cabsanayo oo xataa hadduu maanta xog ka soo gobolka togdheer ama gobolka awdal ama gobolka maroodijeex ama gobolka sanaag ama gobolka sool inuu madaxweynuhu gudbin kari waayo cabsi darteed wax laga cabsoonayana lama ya marka xukuumadda maanta jirta waxa weeye inay ummadan iyo dalkan sidan u dhaanto kowna waxa ugu ugu horeeya xukuumaddan ay ku fashilantay waa wadajirkii dadka iyo isku hayntii ummadda waan gartay aad baad umahadsantay cabdinaasir haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan hal sano oo ka soo wareegtay doorashadii madaxtooyada somalilan iyo aragtiyaha kala duwan ee laga qabo muddada sanadka waxqabadkii xukuumadda waxaa ka qayb gelaya xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kana mida hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid waxa ay noo suurtogeli weyday inuu barnaamijka nagala soo qayb galo afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsamo jaamac oo cilad xagga farsamada telefoonka ah darteed ay noo suurtogeli weyday in aanu leynka soo gelino ku soco maxamuud jaamac warfaa waan maqlayaa dooda saaray koley horta nin afkiisa lagama xaalsiiyaa layidhi xukuumadda maanta jirtaa nabadgelyadana iyadaa gacanta ku haysa isku soo dhawaanshaha dadka iyo midnimadoodana iyada ayaa gacanta ku haysa habeen iyo maalin kama fadhiisato golaha wasiirada ee uu madaxweyne muuse biixi doortay waa raggii uu u arkay inay la shaqayn karaan waana rag aada iyo aada nin waliba booskiisa ugu mudan yahay loomana dikaedgareeyo loomana dhaanto shaqadooda iyaguna had iyo habeen from toddobada ilaa labada waa wasi waxa weeyaan dawladda keliya si ay wasiiradoodu shaqeeyaan ee xafiisyada fadhiyaan ilaa labada duurnimo ay ku gaadhaan horta taasi waa taa arrimaha kale ee waxaynu ka hadlaynay sahraay waxqabad sanadeedkii baynu ka hadlaynay oo ay doodeenu dalka ku haysay waxqabad sanadeedkan xukuumadda kulmiye waxay samaysay mashruuc la yidhaahdo shaqo qaran la yidhaahdo kun iyo shan boqol oo arday bay u samaysay inay hareyso sanad walba oo ay ku tababarto halkaa oo dabeedna ay kun iyo shantaa boqol sanad ilaa laba sanadood ay ummadda u shaqeeyaan oo ay ugu shaqeeyaan shaqo qaran mashruucaasina wuu hirgalay waxaad og tahay oo kale in la sameeyey kaydad kayd raashin baa la sameeyey dawlad aan kayd lahayn dawlad maaha kaydka raashinka dawladdu waxay maalgelisoo kale mashaariic mashruucii wajaale waxay usamay u qotay kun iyo shan boqol oo higtar higtar bay uqotay xaaxi sagaal boqol oo higtar bay uqotay beer toddoba boqol oo higtar bay uqotay ilaa dad gaadhaya sagaal kun oo qof oo danyara waxay uqotay beeraha bilaash baanay u qotay dalagyadaa soo gu'i doonta dawladdu iyada oo ka duuleysa inay xagga raashinka iyo iskaga filaanto iyo iyo wax soo saarka waxa dalagyadaa ay soo saarayeen dadkaasi waxa ay dawladdu way ka iibsan doontaa dabeedna kaydkeeda raashinka ah ayay ku samayn doontaa dawladdu waxay kaga qabatay haamihii shidaalka kaydka shidaalka dib bay ula wareegtay waxay kaloo la wareegtay madaarkii amnigiisii iyo magaranaysa ayay haydaan jardiinooyinkii quruxda bilicdiisii oo dhan way la wareegtay waxay kaloo ay dawladdu dhistay dariiqii wajaale ilaa hargeysa oo lixdan kilomitira qandaraaskiis waa la bixiyey waxaa kaloo aad og tahay in berbera dekadii berbera maalintii dhaweyd madaxweynaha iyo ninkii d b wan u sareeyey ay halkaa ku kala saxeedeen heshiis inay hawshii dhaqaaqdo waxalaali wixii mashaariicda ahaa waa la birgareeyey deg deg bay u bilaabi doonaan ilaa lacag afar boqol oo milyana ayay gelinayaan dekadii iyo hawlaheediina way noo bilaabmayaan berbera corridor jidkii dheeraa isku xidhayay wajaale ilaa berbera isaguna waxa weeyaan waa la bixiyey mashruuciisii dawladdu runtii badan oo ay qabatay oo magaranaysaa ay gacanta ku hayso way jirtaa biyihii hargeysa wejigii labaad baa imika socda halaali wax istaagay may jirin wejigii labaad baa socda waan oglo tawaangidii beebabkii wixii oo dhan waa wada diyaar kolley soomaalidu waxay ku mahmahdaa saca aan dayta dhalaynin unka kama maqlo marka anu waxaan u arkaa nimankan mucaaridka ah ee eedahan samaynaya inay yihiin raja la-aan ay ka tahay aan waxba islahayn dabeedna ay afkuun kaga hadhay inay eedo beena oo aan macnayo lahayn oon shalya raadsoon lahayn inay marmariyaan dawladda aad baad umahadsantay maxamuud jaamac warfa waan kugu soo noqonayaa waxaan u baaqayaa xuseen axmed cidiid xuseen waad maqlaysay dood barnaamijkii siyaasadeed maanta inuu dee noo akriyo halkan ma yaallo ee sanad maxaad qabatay baa taalla sicir barar hal milyan dhaafay baa yaalla ee maxaad ka qabatay xukuumad baad u tahay inaad timaadayo ummaddu dareeto oo nolosheedii baa gariqiir ku jirta eh kuwax ka weyn oo la qaban lahaana ma jirta nolosha ummadda eh maxaad ka qabatay baa taalla maanta milyan iyo boqol iyo dheeraad ayaa lagu sarifaya boqolkii dollar maxaad ka qabatay baa taalla musuq maasaqii weli maxaan ku dhaha dekeda hantideedii ku wareejisan tahay bay ku makan tahay weli heshiiskeedii lama hayo eh wixii ummadda beentii lagu akriyayee lalahaa airport kalaa la dhisaya iyo deked baa la dhagax dhigaya iyo maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhaha berbera corridor baa la dhisaya lama hayo ee maxaad ka haysaa sanadkaas iyadana maxaad ka haysaa maxaan ku dhahdaa ku dhaqankii maxaan ku dhahdaa sharciga xukuumaddan uu ku hadlaya baa sharcigii ayaa sharciga dhaafsiisan oo waxa weeyaan isxeer baa jira uu xildhibaan u yahay oo uu baasgareeyey oo structureka xukuumadda sheegaysa oo structure aan structureki ahayn baa lagu soo dhigtay deredikreeto madaxweyneha lagu buriyey xeerkii gacantuu u taagay dhaxalud xeerkiina wuu jeliyey mar hadda heekada ku dhaqankii sharcigu meed shibaalkii baa ayaa ayaa lacag la saaray bireedna markii baa lacag la saaray cashuurihii baa la kordhiyey iyadoon awood loo lahayn mee sharcigii ku dhaqankii lagu sharciga lagu dhaqilaa mee ummadii loo turi lahaa qaadi kari lahayd mee xildhibaanna wuu u yahay maxamuude mee mas-uuliyadiisi meeday uu oran lahaa lama kordhin kara ee dastuurkaa sheegaya inaanu wasiirku cashuur kordhin karay uu oran lahaa meeday ku dhaqankii sharciga harkaasaa laga yahay colaad baa la yidhi de waxaan ku ihi soo noqnoqoshadaa uu ka hadlayo arrinku uu weynay baa la yidhi ama arrinaan meesha ku jirin baa lasoo gelinaya ama mid meesha ku jiraa laga saaraya mar walba xukuumaddu heshiis bay gurudaa ummaduna way isugu tagtaa marka la xidaya hanjabaad baa lagu daraa oo la yidhahda ciddii dambe jabaysa sidaa iyo sidaasaa laga yeelaya imise goor buu jabay oo xukuumaddu inay bilkaa bilaa'ilka tahay la arkay oo ay irbad maxaan ku dhahday maxaan ku dhaha rigaas ka rigi kari lahday oo ay ciddii jabaysa wax ka qaban kari lahday oo qof ka soo xiri kari lahday maalin dhaweyd intii heshiiskii dambeeye laba arrin baa dhacay nin wuxuu galay puntland buu galo waa laga soo qabto waa la wareejiyey kii kale ee dhinaca kale ahaa ilaa imika lama hayo xukuumadduna meelay kaga maqan tahay garan mayno heshiisku hadduu dee maalin walba nin gacantiisa ku qaato oo xukuumaddu qaban weydo soo inuu burburaya la garan maayo kii dhumay ee shalay in laga soo hoydo baa imika dawlado kale gacanta ku haya oo inagu weliba lagu eedaynaya mararka qaarkood xukuumadda qaarkeed eeda loo soo jeedinaya oo aaminkeedba ka baxay ina ummadii marka hore ay xukuumaduhu dhexdhexaadin jireen ee arrinkeeda geli jireen inay maanta u garqaadaan ba ka baxday aaminkeedu bay ka baxday marka waxaan leeyahay war xukuumadda uu ka hadlayo maxamuud waa taa waa runtii na cabdinaasir buug iyo qalin barayfatkaa lacagta qaadanaya lacagta lagu siinaya macallinkii wanaagsanaba tagay buu ayuu ayuu ayuu ku faanaya xukuumadda mas-uuliyadda ay ummaddan u haysamaabay ee danyarta iyo ummadda inuu danaysa ahay dhalinyarada soddon jirka ah ee iyagoo waaye arag noqonin oo aan maxaan ku dhahdaa siyaasadda kusoo korin in maanta booskii siyaasiga ahaa oo ritaarka ku geli lahaa lagu markiiba la geeyo oo haddana sidii kuwa imika u horeeyeen la dareeriyada sanad intaanu joogin haddana la dareeriyo oo dabeedna meelu ku hagaago uu garan waayo waa kaa bayloodkii qaranke biy biyadhaaminaya noqday dee de taasay maraysaa waan gartay xuseen waad mahadsantaha madaxwaaxeed ahaa marka laga dhigo wasiir waan gartay ee marka haddana afkeligan uu madaxwaaxeedka ku noqdo ma sharaf baa mise waa sharaf dara muxuu soo hoy muxuu soo kordhiyey waan gartay xuseen agaasimayaashii maanta nin soddon jir kuma jiro waa wada dhowr iyo labaatan jir waan gart waan gartay xuseen xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan bulshada waxaa jirta qeyb ogol in dhalinyarada ay laga qeyb geliyo maamulka oo xilalka wax laga siiyo sidoo kale ha laakiin halkaa ma aha heer bay leeyihin dee dhalinyaro waayo aragnimo inay ku gaaraan hadda waa ku horeeya waktigoodii o dham waa dambeeya anu waxaan qabaa qofka halkii uu ku ritaayir garoobi lahaa lagu qoraa igu beene maysi baan umalaynaya taa sahraad adigoo soddon jira maanta haddii halkaad ku ritaayir garoobi layd inta lagu qoro oo weliba xaq loo leeyay inaad goortii la doono lagaa qaadi karo oo teerab shaqo aanad lahayn oo sanad intaanad gaarin lagaa bedeli karo waxbaa lagu yeelo waxba laguma taray waad mahadsantahay xuseen waxaynu u daynaynaa inagu shaqada ay qabtaan bayna khusaysa madaxweynuhu isagaa u madax banaan cidda uu dooranayo ama uu shaqada u diranayo waxaan waan kugu soo noqon doonaa xuseen axmed cali kasoo dhicin aqoonteed ba lahayn maxaad kama filaysaa waan garta aad baad u mahadsan tahay xuseen waxaanu imanayaa maxamuud jaamac warfaa si fiican baad u dhegaysanaysay dooda xuseen axmed caydiid iyadoon wax shaksi ah baara iyo arrin shaksi ku wajahanay aanay jirin dooda iyo araa'da unbaad maaragtay jawaab ka bixinaysaa maxamuud ku soco
horta waxaan ka xaal marinayaa dhalinyarada aqoon-yahanada waa niman jaamaca ka soo baxay waa niman digri haysta waa niman mudan waa niman uu madaxweynuhu xushay waa niman la shaqayn karaya umaad garan ummadana nin waliba xafiiskiisii wuu u joogaa xilkii ummadda u hayayna si wanaagsan ayuu u gudanaya annagu xukuumadda haddaanu nahay kulmiye ummaddu waxay noo dhimatay inaan waxu qabno waxqabadkii ay aanu ugu ballan qaadin inaanu qabano ee caafimaad leh ee waxbarasho leh ee biyo leh ee dariiqyo leh ee amni leh waanu u haynaa si wanaagsanna waanu u haynaa si wanaagsanna way nagu socotaa wax difference oo u dhexeeya xukuumadda iyo shacbigeeduna oo dhalinyaradu barnaamijka iyagay ku jirtay in dhalinyarada taro loo soo qaado oo iyaga la taageero oo magaranaysaay muran loo sameeyo ayay ku jirtay waanu hirgeliya madaxweynuhu arrimaha masalan uu ka dhawaajiyey ahaa masalan xisbiga wadani haddaan ka hadlo arrimaha amniga oo kale xisbiga wadani wuxuu taageeraa oo aan qarsooneyn ninka halkaa u baxay ee caare la yidhaahdo ee afarta inan ku haysta xisbiga wadani ayaa taageero maalin keliya ta may cambaarayn oo may odhan ninkaasi halkaa waxay waa qarandulis dalkeenu waa dimuqraadi qof waliba wuu hadlaya xuseen gobolkaa maanta hadlaya ee dhaliilaya ee wuxuu doonaya waxaan u gudbayaa cabdinaaser cabdinaaser maxamed xasan buuni haye dhinacaaga gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownahay walaal horta waxaa habboon annagu waxaan jecel lahay labada xisbi mucaarad haddaanu nahay in xukuumaddu guulaysato si waxa weye xisbiyada qarankuna ay hawlahooga qaranka kaga beegan mar walba u qabsadaan xukuumaddu inay guulaysato waxaanu ka jirta sababtoo ah dalkayadaa hogaaminaysa hadday xukuumaddu guulaysato dalkiibaa guulaystay marka walaal waxaa muuqata waxba qoladan kulmiye ee ku adkaysanaysa sanad waxbaan qabanay waxba may qabane intii ay ugu yimaadeen baaba ay wax kasii dhimeen madaxweynaha maanta joogay waxa weye dalka gudihiisii waxa sanad buu ku dhaway gobol uu weli tegay oo waxa weeyaan uu bulshadiisa xugugaal usoo noqday ma jirto wasiirkiisa daakhiligu laba dhacdo oo bariga ka dhacday mooyaane mayaradii dalka oo la og yahay iyo golayaasha deegaanku maanta halka ay marayaan indhihiisa kuma soo arag musuqii baad arkaysaa waxaasoo dhan baa muuqata waxaasoo dhan foogjignaan baan uleenahay ku daawan mayno kulmiyaha maanta jooga inuu dalka sidaa uu kusii wado kuma daawanayno waanu ka qabanaynaa annagu xisbi ahaan markii u horreysay waxaanu sheegnay iminkana aanu sheegaynaa war somaliland wadajir bay wax ku tahay qaranka somaliland waanu difaacanaynaa laakiin bulshada somaliland cid ka mid ihi marka ay wax qabato waxaa dawladda la gudboon inay dadkeega la fadhiisato inay dadkeega maqasho inay hadday gar leeyihiin garta siiso haddii kalena qaanunka dawliga ay ku fuliso laakiin in la yidhaaha hebel iyo reer hebel halkanay u baxeen iyo waxa weeye xisbaa ka dambeeya iyo waxaas waa liidashada kulmiyaha maanta joogaaye waxa weye markii hore macaaradka ahaayeenna ay sidaa unu yooyootami jireen war dalka idinkaa hogaaminaya xukuumad baa tidin dhiibay dadka hala yooyootamina sidii dumarka camber ha ugu soo fadhiisinin oo kan laykeer laydhaha haynine dal baa laydin dhiibo hogaamiya oo jabhadaha soo xereeya hadday jiraan oo waxa weeyaan ummadiina mideeya oo xisbiyada tala wadaag la yeesha oo exbayarka ka saara golayaasha sharci dejinta ee maanta fadhiya oo wixii laynidmaday doorashaa kamida si ummadda wadajirka ugusoo noqdee doorasho qabta oo ka baxa waxa weeyaan waxaanad mar walba ku hadaaqtamaysiin haddaad biyo wax ka qabateen biyo maba jiraan waa wixii laynii doortay haddaad waxbarasho wax ka qabataan maba jirto iskuuladii bareefadkaa kaalmaha ugu horreeya tacliinta sare ka gale e maxaad maalin kale atay iskuul dawladeed baa kaalintaa kusoo dhawaaday ama ka labaad ama ka saddexaad gale loo odhan waayo waxa waxba kama jiraan wakti dambe oon xukuumaddan sii siinaynaana ma jirto labada xisbi talay wadaan deg deg baa laysku ayaa sanado dambe naga sii lumi maayaan kala qaran baa la gaadhaya oo dalkan lagu hogaamin doonaa kulmiyana isku halayn maayo golayaal sharci dejin oo exbayera iyo waxa weyan maxkamad sare oo maalin walba la booqdo dadka loo tuso in hay-ada la dhisanayo oo waxa weeyaan loogu digtaytargareeyo axsaabta qaranka ma soconayso kulmiyaha maanta jooga hadduu siduu wax u wado wax ka bedeli waayo axsaabta qaranku waxay qaadanayaan doorkooga dastuuriga ah oo ah inay ummadda badbaadiyaan oo isku keenaan ummadooda kulmiyaha maanta jira dalka ha hogaamiyo hana ku hogaamiyo tuta toosan axsaabta qaranku markaa way aamusayaan laakiin waan fadhiyaynaa oo fadhiid baan nahay dadkuna hana daawadaan xisbiyaduna waxa wey wan waanu noorgaraynaynaa mid laga yeelayo kulmiye maaha waan garta cabdi naasir waad mahadsan tahay maxamuud jaamac warfa gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownahay dhaliilaha xisbiyada mucaaradka idiin soo jeedinayaan waad aragtaan xisbi xaakimkii iyo dowladdii ka dhalatayba ee maxaa idin qorshaysan sidaad waxu wadaan ma ku qanacsan tihiin dhaliilaha laydiin soo jeedinayaa ma yihiin kuwo jira oo u baahan tihiin inaad saxdaan arrimahaasi dhinacaaga saxdahay horta taasi waa mid aanay waxba ka jirin shacbigaana markhaatiya oo dee shacbigaa soo doortay waxay shacbigu codka intaan lee ku siiyeenna waa kalsooni ay qabaan oo ay arkayeen in uu mudane muuse bixiyo xukuumaddiisu waxaa keliya tae maanta dhibkaa ka saari kara waddanka ay ay tahay waana la qabtay waana lagu jiraa mid baan kuu sheegaya sahraay horta mucaaribnimaduba soo maray oo anigu dee xisbigii macaarkaaya kulmiyaan ahay laakiin waxaan leeyahay war anigu waxaan ogaaday sidii berigii aan mucaaridad ahay inaan sidan ka wacan tahay ma diidanin dhaliilaha ay soo jeedinayaan wixii ka jira laakiin wixii aan ka jirin waxa weeyaan mid afka baweyn musuq maasaq buu sheegay xuseen wasiirka cadaalad buu soo maray musuq maasaq ugu badaa wasaaradiisuu ka dhacay labadii inana is ag fadhiyay midna uu dhalay midna saaxiibkii ahaabuu u kaleexdo midkaasaanle ciidankaasuu saa doray midna uu cidlo kaga tegay labadii gabdhood ee isaga fadhiye midna inantiis ahayd midna ayuu midna customka geeyo wasaaradda maaliyadda ka shaqaale sii kalena ag fadhiya markaa musuq maasuq isaga gurigiisuu yaalaa iyo eex iyo qaraabo kiilba waxba ka oran maayo taa laakiin de indhihii fayoobi way arkayaan indhihii fayoobi way arkayaan waxa uma sanadkaa waa muddo yaroo kooban sanadkaa xukuumaddu waxay ku tallaabsatay waxqabad rasmiya oo ay ummadii u xil saaratay in mudane muuse bix madaxweyne u noqdo ay arkayaan oo ay ku kalsoon yihiin baan qabaa anugu waad mahadsan tahay sidaad noogu soo koobtay xuseen axmed cadiid baan rabaa inaan wax ka yar soddon seken inaan siiyo maadaama oo arrin shaksiya oo caruurtiisa ku saabsan aad ka hadashay maxamuudow su-aal baan ku weydiinayaa intaanad soo gelin xuseen axmed cadiid ma jirtaa caruur aad dhashay oo ama taliyo la gaashaanlo laga dhigay ama taliyo ama wasaaradaha dowladda laga shaqaalaysiiyey iyada oo dadkii la midka ahaa siduu maxamuud sheegay aanad waxba shaqaalo siinin caruurtayda mid baa maaliyadda ka shaqayso oo customka joogto oo dalka oo dhan imtixaan laga qaadinaya dabareerka u gashay boorkaa lagu soo dhejiyay hay-adda shaqaalaha iyadoo number eight ah sida ay tahay baa haddana wasiirkii meesha joogay uu ka tegey inuu shaqaaleeyo isagoo labaatan qortay markaan ugu teganayna intay dareerkee gashay maxaad loo shaqaynaa weydina uu koob iyo labaatan kaga dhiga sheeka dhacdin ahayd soo weydiye hay-adda shaqaale inayna bareerka gashay inanta inanka gaashaalaa noqdana de anugu ciidan ma qoro ciidanka dee maan haysan madaxna umaan ahayn ciidanka raggiisa qoriyi madax buu lahaa dee qoriyi boliiska sida loo qoro oo kalea loo qori jiray taasina dee aniga iba oglin carruurtayda aqoonteeda meesha ku tagto jaamacaday ka wada baxeen mastery degree bay wada hayeen badidood haystaan ma garat jaamacaday qaar ka dhigaan oy dhiin ka wada ka yihiin marka caru carruurtaydu dee xaq bay leeyihiin ay xuseenna ma qorin midnaba ma qorin wallaahi taa aan ku leeyahay imtixaan bay gashay intay imtixaan wasaaradaydaan u diiday inay gasho imtixaan wasaaradayda ayaan u diiday inay gasho oo kolleyba waxaa la odhan doonaa xuseen baa qoray taydaan u diiday weydii agaasimihii guuda xilligaa
waan gartay marka haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo mar haddii caruurtaadii oo dhalinyara ah oo waddanka wax ku bartayba ay shaqooyin heleen oo ay mas-uuliyiin ka noqdeen ama kastamkii ha noqoto ama ciidamadii ha noqoto maxaad u dhaliilsan tahay dhalinyarada kale ee madaxweynuhu ama agaasimayaasha ama wasiirada u magacaabay anigu waxaan ka hadlay dadku waxay u baahan yihiin dalku dhaqan buu soo lahaan jiray agaasimo guud weligiiba wasaarad kasta ninka ugu ugu khabarsan buu ahaan jiray continuity wax la yidhahoo soo jireenaba ayaa ayaa ayaa laga doonaya aqoonta iyo waaya aragnimada lagu dhisaayay horta taa looma raa gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa anoo kugu soo noqon doono hal mar bal waxaad ii soo koobtaa dadka ku dhagaysanaya hadday noqoto dadkii u codeeyey xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo haddii ay noqoto dadkii ka codeeyey oo dhammaan maanta madaxweyne muuse biixi uu u wada yahay madaxweyne ee waxaad u sheegi karto ee aad la qabtay waxa soo socday la qaban doono waxa aad odhan karto doorashadii waa laga faa'iiday adoo si kooban noogu soo dulmaraya waad mahadsantahay sahraay kolley waxaa jiray dhaqaaliyo ay sameeyey xisbigu oo ahaa inuu dee fikir gelin doono arrimaha noocaasa ummadana uu qaban doono sana muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddu jirtay waxay qabatay masaaliic aada iyo aada u badan ayaa qabatay oo ahayd for example jidkii isku xidhayay ceerigaabo iyo burco isku xidhayay waxay ku biirisay ilaa sagaal iyo konton kilomitr ayay ku biirisay jidkii sukaraq ilaa laascaanood oo lixdan kilomitr ahaa way dhamaystirtay waxaa kale oo ay waad ogay duufaantii ka dhacday xaggan galbeedka eesaqar oo baabi'isay jidadkii iyo wadooyinkii iyo xoolihii iyo wixii oo dhan taasna isla mar ahaantiiba dawladdu gacantay ku qabatay dariiqyadii way hagaajisay dadkii way dejisay way magaranaysa wixii xooluhu ka baxeen raashin iyo iyo waxbaa lala gaaray markaa iyaduna meel fiican bay arrinkaasi marayaan marka waxaan soo koobi kara maaha oo halkan magaranaysaa aan kusoo koobi karo mashaariicda xukuumadda u ballan qaaday inay arrimo qaban waxaan soo koobi kara maaha for example oo kale ood weyne oo kale iyo nawaaxigeeda waxaa laga qoday so ilaa afar ceel oo biyood baa laga qoday ilaa dhaamam biyood oo kayda biyana waa laga qoday marka waxa weeyaan hawshii ay ummaddu u igmatay xukuumadda xukuumaddu way ku taagan tahay way haysaa sanadkaa intii uhirgashayna waxa weeyaan way uhirgaleen waxay ku jiraan brocesskii bay ku jiraan oo wax gacan lagu hayo waxna way soo hirgaleen intaa iyo in ka badana muddo dheer baa waa sanadkiina ugu horreeyey afar sanadood oo kalaa noo horsan roob maalin laguma dhisin waad mahadsan tahay waxaan u imanayaa cabdinaasir buuni cabdinaasir waad maqlaysaa horta walaal aad baad u mahadsan tahay annagu xisbi ucid ahaan taariikhdeeda waxaa lagu yaqaanaa inaanu mar kasta garab istaagno arrimaha qarannimada somaliland kulmiyihii hore wuxuu bilaabay arrimihii mashaariicda oonu arrinta kaleeto aanu ku kala duwanaynay ahayd xisbigaanu walaalahane wadani oo ahayd marsada dekeda berbere maalgashigeegii d b wall waanu garab istaagnay xisbi ahaan si dhaweyte waanu garab istaagnay waan xafladiina waanu joognay heshiiska lagu kala saxeexanayay wax xukuumadda kala mid baanu ummadda iyo dalka horumar u ah laakiin waxa weeye xukuumadda maanta joogta walaalkay maxamuud waxaan jeclaan lahaa inuu akriyo d b wall inay maanta aanay weli dekedeenii aanay shaqadii loogu talagalay ee inay ballaadiso lagula heshiiyey inayna ka qabanin inay weli lacagteeni maamusho xukuumaddu halkay geysay muddada kow iyo tobanka bilood iyo barhka ay joogtay lacagtii dekeda kasoo baxday hal maxay ku qabatay lacagta la ururiyey ummadda horumar ha loogu sameeyo nabadaynta ha lagaga shaqeeyo ciidamada qaranka ha la geliyo biyaha ha la geliyo tacliinta ha la geliyo ummadda isku wadisteeda iyo wadajirkeega ha la geliyo laakiin hebel maxaa iga galay reer hebel maxaa iga galay hebel waxuma hayo wixii loo doortay xukuumaddan maanta jirta iyo ciddaa arki maayo waa dhaqana xukuumadda maanta jirta ay la timiday waxaanu doonaynaa si ayna taariikh xun u noqonin in dalkan ay hogaamiyaan baalasha ay ku duulayaanna wa xisbiyada golayaashan expirekaana meesha laga dareeri aad baad umahadsantah cabdinaasiraw maxamuud jaamac curfa talooyinkaasi xisbiga ucid soo jeediyey maxaad is leedahay waad ka qaadan kartaan maxaad ku diidan tahay maxaad umalaynaysaa horta u mahadsanyahay cabdinaasir waa runtii oo heshiisyadii d b wall dekeda iyo madaarada iyo heshiisyada aada bay nagu saboorgareeyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba way ku saboorgareeyeen laakiin dee mid baa jirta horta dawladda shacbigu dawladda ayuu u igmaday in ay mas-uuliyad qaado oo ay wax u qabato waa dhab oo dee waxaa wanaagsan in la wada tashado constitutionka inaa sheegaya in magaranaysaay la wada tashado waanu ogolahay laakiin waxa laali waxa kasbayaa ma jiraan inaanu xukuma nimanka mucaaridka in laba kaalin miska nala soo fadhiisto nala arrimiya taasi dee maaha magaranaysaay macquul waayo annaga naloo xil saartay in aanu ummaddu noo xil saartay inaanu annagu ummadda hagno oo aan wax u qabano annagaa naloo xil saartay ummadduna inay annaga nala xiltasto way noo xil saara way noo xil saara marka wax laali wax nagu qasbaya ma jir mana jiro adduunyada xisbiye macaaradan talmiis basoo faliisinaga nala taliya maxaanu odhanaynaa waanu ka aqoon badannahay waanu ka waaya aragsannahay waanu karsannahay marka waxa laali waxaan ugu noqon karaa ee aan uga baahannahay haba yaraatay ma jirto mamaad garan marka annaguna waxa horena waan kugu soo sheegay imikana waan kugu celinaya sahlaan hawshii ummaduna waa igmatay sideedii baanu haynaa dawladdana waa dawladda ugu musuq maasuqa yarayd guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadku waa naga intaa barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynay aragtiyahay mucaaradka iyo muxaafidku ka qabaan muddada sanadka ah ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mid a hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan maxamuud jaamac warfaa oo ka tirsan isla golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo cabdinaasir maxamed xasan buuni guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee ucid intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmayno dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo